wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle ayaa maanta magaalada jowhar ku qabatay munaasabadda xuska maalinta cunnada adduunka iyo horumarinta beeraha munaasabadan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle guddoomiyaha degmada jowhar haween odayaal iyo qaar ka mid ah iskaashitooyinka beeraleyda degmadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim dhaqare oo daafuray munaasabadda ayaa ka warbixiyey muhiimadda loo qabtay munaasabadan waa maalin la xasuusto oo la quso maalinta cuntada adduunka oo ah maalintii sanadkii toddobaatan sagaalaad aasaaskeedii kun sagaal boqol afartan shanti islamarkaana ku beegan aasaaskii hay-adda cuntada adduunka w f b faw waxaan leeyahay waa maalin weyn marka ugu horeyso hambalya ayaan leeyahay runtii wasaaradda beeraha iyo waraabku waxay mar kasta ku mashquulsan tahay oo ay doorkeeda tahay inay beeraleyda kaalmayso horumariso dadaalkeenu mar kasta wuxuu ku saabsan yahay arrimaha beeraha waxaan rabaa halkaan fariinteyda shacabka hirshabeelle waxaan rabaa inaan ugu caddeeyo uguna bishaareeyo dowladda hirshabeelle oo uu hogaaminayo madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe hadafkeeda iyo ujeeddadeedu inuu yahay in la gaaro isku filnaan anfusho waxaan doonaynaa inagoo ka turjumaynaa hadafkii iyo hiigsiga madaxweynaha in laga gudbo ku tiirsanaanta macaawino in laga gudbo a b c la tuuro in laga gudbo kaamo dadka hirshabeelle isku filnaan cunto inay gaaraan isla markaana ay isteedyada kale gaarsiiyaan raashin inay gaarsiiyaan
qaar ka mid a xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle magaalada jowhar waxaad ogtihiin in laga soo saari jiray bariis iyo galley iyo dalagyo kala duwan oo soomaaliya meelo kala duwan maxaa la yihahdaa loo iibgeyn jiray maantana in maxaa la yihahdaa waddadii aan awal hayn jirnay aan dib u bilowno oo dadkii ilan xirfaddii iyo maxaa la yidhaahdaa tasiilaadkii yar yar ay u baahan yihiin laga saboorti gareeyo laga taageero si ay wax soo saar fiican u yeeshaan aadaan ugu faraxsannaha waxaan aad iyo aad ugu faraxsannaha maanta in hooyooyin ka mid ah hooyooyinkeenna ay ayagoo guryahooda jooga la baray xirfad ay guriga dhexdiisa tabeer ay ka sameeyaan ay wax ku soo saari karaan taas marka waxaan jeclaan lahayn in lasii ballaariyo oo lagu tago in beer yacni maamooyinka inay beerahana wax soo saarkooda ay ay maxaa la yidhahdaa beerahana lagu tago aadaan ugu faraxsannaha annaga ka dowlad ahaan iyo ka degmo ahaan wasaaradda beeraha waxa ay maxaan ku raahday dhaqan gelisay hay-adda w f b iyo ayagoo iska kaashanayaan maxaa la dhahay toban iskaashato iskaashatada dadaal dheer ay wadaa wixii ay codsatana waxyaaba biririfaa lasoo gaarsiiyey waxaan codsanaynaa insha allahu siday u dadaalaan oo dalagooduna uu socdo in laga kaalmeeyo xagga maxaan ku rahday sheeg dhaqaalaha iyo maxaan ku rahday tacabka beeraha qalabkii wax lagu farsamayn lahaay munaasabadahan oo kale waxa ay door muhiim ah ka qaataan dhiirigelinta iyo horumarinta beeraleyda maamul goboleedka hirshabeelle kuwaasi oo ka qayb qaata wax soo saarka dalagyada dalkeena soomaaliya